wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda jabuuti cabdulqaadir maxamed kaamil iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka jabuuti ayaa maanta booqday magaalada beledweyneha gobolka hiiraan wasiirka iyo saraakiisha la socota ayaa waxay kulan la qaateen maamulka gobolka ciidanka jabuuti ee ku sugna magaaladaasi warbixin arrintaa la xiriirta waxaa magaalada beledweyne goodhaweyd nooga soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
socdaalkan uu maanta ku yimid magaalada beledweyne wasiirka gaashaandhigga jabuuti cabduqaadir maxamed kaamil waxaa ku wehelinayay saraakiil reer jabuuti sida abaanduulaha ciidamada dalkaasi jenaraal zakariya sheekh ibraahim iyo taliyaha amniga qaranka jabuuti iyo saraakiil kale oo reer jabuuti ah wasiirka ayaa si guud kulan inta badan xaaladda ammaanka looga hadlayay kula yeeshay saldhigga ciidamada amisom ciidamada jabuuti iyo maamulka gobolka hiiraan wasiirka ayaa si kooban saxaafadda uga warbixiyey waxyaabihii ay kulankoodaas iskula soo qaadeen takalanka waa naloo macneeyey dhibaatada haysata beledweyn insha allah xoogga amisomka oo khusuusan xoogga jabuuti ka yimiday waxaan doonaynaa inaan ka tallaabsanno inaan nabad daa'iman meesha beledweyne inay yeelato awal waxaa jira meeshan dil maalin kaste qof baa la dili jiray qofkuu qofku kolkuu dilo isma qarinayo wuu iska maraya meesha maanta waxaa la sheegay qof qof dilo dadkii markhaati bay ku furay waa hebel baa dilay baa layidhahda waa la qabdaa waa la qabtaa qof meeshan dad baa la dilay baa layidhi waa la qabtay waa la xereeyey taana dee waa waa tallaabso way tallaabeen maanta awel dee qofkii qof dee waa uu ag marayo oo qof kastoo arkayo qofna ma hadli karin
wasiirka gaashaandhigga jabuuti ayaa soo kormeeray xerada tababarka ciidamada ee hil halkaasi oo lagu tababarayo ilaa boqol iyo laba askari waxaana ciidankii tababarka u socday hadal dardaaran ah u jeediyey abaanduulaha ciidamada jabuuti jenaraal zakariya sheekh ibraahim soomaaliya oo waxay ku faanaysa jabuuti oo waxa weeye gobonimadii markii la qaadanayay wixii ay qabatay soomaaliya wax maanta halkan laga sheegi kara maaha saddex kun iyo shan iyo labaatan qof ayaa artay jabuuti iskugu geysa berigii oon cid kaloo gargaaraysa aanan jirin waataa jabuutida yaray soo gurmatay oo beledweyn timida maanta annagoon beledweyn arag maqal hees aan ku maqalle mooyaane iyo warqadoon ka duraaqasan mooyaane meelay adduunyada kaga taalla iyo meelayso midna maanaa garayn laakiin maanta waxaa nimidnay gurmad iyo walaalnimo nimid gurmadkiinna iyo walaalnimo inaan wax nila qabano af iyo adil inaan nila qabanaa yaan u nimidna halkan raggiinaa dhalinyarta ayaa u ah cudud oo dhabar iyo saldhig u ah haddaad inagu noqon weydaan dhabarkaa saldhiga haddaad noqon weydaan oo aad la iman weydaan islaamnimo wadaninimo soomaalinimo degmanimo dadnimo aad la iman weydaan ood aad u dhabar adeegi weydaan dhibaato kastoo idinku timaada annagana waxma waxa halkan aan ka qabanaa meel gaari maayo idinkuna waxa maanta jooga ee soomaali ku dhacay ka dhammaan dooni maayo weligii guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax ayaa sheegay in maamulka gobolka hiiraan iyo wasiirka gaashaandhigga jabuuti ay isla garteen in la kordhiyo tirada askarta jabuuti lana gaarsiiyey ilaa laba kun oo askari waxaa kaleetoon ka wada hadalnay inay soo kordhinayaan ciidanka jabuuti halkii kun marka horta hal batalyoon loogu talagalay ay kun kale kusoo darayaan bishaaray u tahay reer hiiraan waana lasii soconaya howlgalkuna waa sii soconaya wasiirka gaashaandhigga jabuuti ayaa socod lugta ah ku maray bartamaha magaalada iyadoo aanu bandow ka jirin magaalada goobaha ganacsiguna ay caadi u shaqaynayaan muddadii sanadka oo ay dowladdu maamulaysa magaalada beledweyne ma jirin wasiir soomaaliyeed oo bartamaha magaalada si caadi ah ugu dhex lugeeya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn